kadib qalalaasihii toddobaadkii hore ay ku lug lahaayeen kooxda calooshood ushaqaystayaasha ee wagner group ee dalka ruushka ayaa su-aalo layska weydiinayaa sida arrintani ay u saameyn karto wadamada afrika ee kooxdaasi ay ka howlgasho hogaamiyihii kooxdaasi ayaa la sheegay inuu ku noolaanayo belaruus halka maleeshiyaadka kooxdana hubka ay wareejin doonaan warbixin ay qortay v o e da waxaa noo soo jeedinaya maxamed bashiir cabdiraxmaan
dadka juqraafiga siyaasadeed falanqeeya ayaa sheegaya inaan lagu degidegi karin qiimaynta sida ay u saamayn doonto howlgallada afrika ee kooxda wagner kadib markii hogaamiyahooda yefgeni brigoshin uu ku hanjabay inuu ciidamadiisa ku jihayn doono magaalada moscow dhammaadkii toddobaadkii hore intii xaaladan aan la maarayn waaxda maaliyadda ee maraykanka ayaa ku tilmaamtay kooxda wagner ciidan calooshood ushaqaystayaal gaar ah oo ah urur dembiilayaal ah waxaanay ku eedaysay inay geysteen dilwadareed kufsi jirdil iyo weliba xadgudubyo ka dhacay waddamada jamhuuriyadda afrikada dhexe iyo maali kadib kacdoonkii muddada kooban socday ee hogaamiyaha wagner yefgeni brigoshin uu ka abaabulay ruushka dhammaadkii asbuucii hore falanqeeyaasha ayaa isweydiinaya waxa ay uga dhigan tahay waddamada afrika qaarkood charles boazil oo ah la taliyo sare oo ka tirsan hay-adda la socodka xasaradaha caalamiga ah ayaa sheegay in ciidamo hubaysan oo aad u xooggan lagu arkay caasimadda jamhuuriyadda afrikada dhexe ee bangi iyagoo gaaf wareegaya tani waxay muujinaysaa in maamulka bangi uu ka baqayo tallaabo hubaysan oo ku xidhan waxa ka socda ruushka ayuu yidhi cabdulaahi diyaara oo ah cilmi baare ka tirsan hay-adda amnesty international ayaa sheegay in wagner uu door muhiim ah ka ciyaaro amniga waddanka jamhuuriyadda afrikada dhexe dowrka ciidamadan ayaa kordhay tan iyo markii weerarada lagu qaaday bangi bishii disembar ee labadii kun iyo labaatankii weerarkaasi oo geysatay koox la yidhaahdo coalition of patriots for change waxaana kooxda wagner ay ku guulaysatay inay kooxdan hubaysan ka saarto dalkaasi iyadoo dhowaan lagu dhawaaqay in la sameeyo afti dastuuri ah bisha juulaay taasi oo u oggolaan karta madaxweynaha hadda ee jamhuuriyadda afrikada dhexe faustin archange todera inuu mar saddexaad u tartamo doorashada diyaara ayaa waxa uu sheegay in xukuumadda bangi aysan lahayn awood ay ku shaqayso iyadoo aan gacan ka helin ciidamada wagner weerarada ayaa ka sii socda dalkaasi iyadoo ay ka dhacayaan xadgudubyo waaweyn oo xuquuqda aadanaha ah oo dhan walba ah ciidamada qalabka sida ee jamhuuriyadda afrikada dhexena waxay u baahan yihiin inay taageero ka helaan kooxda wagner inkastoo madaxa wagner uu dhaleeceeyey sida ay wasaaradda difaaca ruushka u maraysay dagaalka ukrain haddana howlgallada ay jamhuuriyadda afrikada dhexe kooxda wagner ka samayso ma suuroobi lahayn haddii wasaaradda difaaca ee ruushku aysan u igman ayuu yidhi bowsel haddii brigoshin uu sii ahaado madaxa wagner waxaa laga yaabaa inaannu isbeddel samayn waxaa laga yaabaa inay jiraan kuwo kale oo bedeli kara ayuu yidhi bowsel bowsel wuxuu tusaale u soo qaatay konstantin beklof oo ahaa mid ka mid ah maareeyayaasha ugu waaweyn ee howlaha wagner ee afrika tan iyo labadii kun iyo siddeed iyo tobankii waxaana uu shaqaalaysiiyey shirkad kale oo militari oo gaar loo leeyahay oo ku taalla dalka ruushka haatan way adag tahay in lasii saadaaliyo waxa ka dhici doona dalka jamhuuriyadda afrikada dhexe ama dalalka kale ee ciidamadani ay joogaan sida ay khubaradu u sheegeen v o a